bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaaalka qiimaha iyo qaayigali hawada noola dareer waa ka dhowaada barnaamijkaana bandhiga rediyo warsan oo toddobaadyadun buun ku baratay inuuna kudoodna maalin walba qodob cusub oo ka eedan arrimo bulshada geekana maybaa barnaamijkaana ka jaro doontee mowduuc cinwaanjiisa iyo doorka bilaanta iyo kaleeyin isdhagalowka bulshada mayba oo laga daado doonee xaawo aadan axmed oo ka tirsan ururka bilaanta degmada maryan maxamuud nuur oo ka mid ah yaana bilaanta macalimiinta maxamuud cabdi maxamed oo ah madaxa mashaariicda n g o ga b w d o iyo weliba muraaye ibraahim madeer oo ah guddoomiyaha haweenka gobolka baay marka hore martiidaha dhawaayi doon maa muraaye marka hore hadhawaaw stuudiyaha idaacadda radio warsan inta qodobka inin guda galna haangnaqda doona mayba yaana kolgeyskii doone maryan maxamed nuur oo yaana macalin ah maryan hadhawaaw ereyadaha hadhawaayoka idaacadda radio warsan bismillahi raxmaan raxiim ugu waxaan ka dhawaa dhammaan antaa ku salaamaya shaqaalaha idaacadda iyo bulshada soomaalida dadka safirooda iyo bulshadan iyo masaidiyaan ku salaama eedyada maryan mahadsanto barnaamijka mayba siila dareeriyi doonay anoo dalmare dhiniga sanaadana mayba ingooga joon doonay cabdinaasir axmed mayow mayno barnaamijkaana gudagalo doona mayba siin kuraarigayaane qadarka daqiiqdo ee uunu barnaamijkaana waktigiisu bilaawdo fadi reed unkudhiini xaalada roobka iyo weliba dhiiqada iyo weliba jiditay oo lahan maro korna aawadiya barnaamijkaan gudagalo doono kolkanka horeyta maybaa sii doonaysa mawduucgu siniinka furfura maxamuud cabdi maxamed oo ah madaxa mashaariicda b w d o by women development organization siuso mawduucga ninka bina biyani mawduucga cimaanjeena waliba waa doorka bilaantiyo kaliin isdhagalowka bulshada maxamuud hadhawa waa dhowahay mawduuca maanta muxuu ahay aan uga hadlayno doorka haweenka ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada iyo maxaa lalahaye iyo nabadeynta waa mawduuc aad iyo aad u ballaaran markii laga hadlaayo muxuu ahay haweenka iyo markii laga hadlaayo iyo iyo ragga aad iyo aad u kala duwan yihiin xagga macnaha activity-ga iyo dhaqdhaqaaqa marka markii laga hadlaayo isdhexgalka bulshada haweenka door weyn ayay ku leeyihiin markasta haweenka markii la fiiriyo muxuu ahay waa dad isku xiran oo had iyo jeer associationist iyo waxyaabaha iyo muxuu ahay caalamka la fiiriyo organizationna ay samaystaan sababtoo ah markii dhibaata ay dhacdo dadka midoobada oo belarabadka waa dadka muxuu ahay haweenka ah haweenka marka saas daraadii marka waa dad maxaa laga rabaa marka inay isku xirnaadaan muxuu ahay inta badan dhibaatooyinka ayaga ayaa u nugul caalamka markii la fiiriyo dagaal iyo waxyaaba markay imaadaan haweenka tusaalahaan in muxuu ahay qoyska markii la fiiriyo inta badan ayaga macnaha tusaalahaan u shaqeeya ha noqoto muxuu ahay ganacsi ha galaan maadaama rag qaar tusaalahaan muxuu ahay dagaalo iyo muxuu ahay markii la fiiriyo qaarkoodna tahriib ay u baxaan oo kale marka haweenka waxaan leeyahay door weyn ayay ka ciyaaraan maxaa waaye bulshada iyo isdhexgalka markii la fiiriyo in nabadeynta marka markii tusaale ahaan la fiiriyo oo focuska ay saaraan muxuu ahay inta badan waxyaabaha tusaale ahaan ay sheegaan waxaa ka mid ah inta badan inay xaliyaan khilaafaadka jira iyo muxuu ahay si tusaale ahaan nabad ay u dhalin lahayn markii nabad la dhalinaayona tusaale ahaan waxa waaye in la yareeyo waxyaabaha khilaafaadka iyo riskiga dhibaatada keeni kara khatarta keeni kara marka in tusaale ahaan muxuu ahay wadaxaajood la sameeyo daraasa la sameeyey waxaa lalahaa nimanka iyo naagaha marka laisku barbardhiga nimanka waxaad jeer waxaa lalahay dad power wax isticmaalo oo muxuu ahay hadalka xataa si fiican muxuu ahay ka horkeenaya oo muxuu ahay aggressive la dhaha dad maxaan ahaa inta badan gardarre iyo waxyaaba tusaale ahaan lagu yaqaano laakiin haweenka waa dad iska maskiin inta badan women waxaa lalahay agreeable wixii tusaale ahaan la keeno inta badan muxuu ahay haddii go-aan lasoo dhex dhigo kale way kugu raacayaan inta badan nimanka muxuu ahay laakiin way ka duwan yihiin oo inta khilaaf iyo muran ayay keenaya laakiin nimanka markii saas la dhaho naagaha aad iyo aad ugu duwan yihiin xagga marka tusaale ahaan muxuu ahay in nabadda muxuu ahay ka shaqeeyaan ayay macnaha hadda jeer diyaar u yihiin oo isdhexgalka bulshada markii la fiirna wadamada hadda tusaalooyinka dhibaatada ka dhacday inta badan waxaa kamid ah wadankeena ayaa kamid ah wadamada qaar tusaale ahaan ciraaqa kamid ah suuriya kamid ah marka waxyaabahaas oo kale markii aan sheegno inta badan way isku xiran yihiin inta badan wadaxaajood ayay samaystaan hadda 2003 markii macnaha ciraaq uu ka dhacay muxuu ahay wiilaankii lagu soo qaaday ay soo qaadeen muxuu ahay maraykanka iyo muxuu wadamada kale saaxiibada la ahaa een inta badan wad haweenka marka waxay ka shaqaynayeen civil society oo haweenka ciraaq marka u dhashay civil society ay ka shaqaynayaan maadaama waddankoodii dagaale iyo waxay ku habsatay een waxaa kale aan tusaale usoo qaadan karnaa ee inta badan ee waddankan isna la dhahay muxuu ahay ee la dhaho Syria Syria tusaale ahaan een haweenka inta macna waddankaas ka hor inta dagaalada iyo aysan ka dhicin oo muxuu ahay qulqulatooyinkii Bashar al-Assad iyo iyo maxaa la dhahayay inta badan muxuu ahay iskaga soo horjeedeen qolihii mucaaradka oo in macnaha kursigiisa ay kula dagaalayeen oo ka dego ayaa marka haweenkii ururada meesha ka jiri jiray ayaa haddana muxuu ahay markii qurbaha ay aadeen oo kale xataa in tusaale ahaan muxuu ahay kulan yeeshaan oo haweenka Syria u dhashay oo kale in tusaale ahaan muxuu ahay waddankan Switzerland jooga in ay sameystaan muxuu ahay ururo oo muxuu ahay waddankooda dhibaatooda iyo waxyaabahaas macnaha ka dhacday in tusaale ahaan muxuu ahay iska kaashadaan wada xaajood sameeya khilaafaadka see lagu xalin lahaay iyo waxyaabahaas in meeting ay yeeshaan mar kasta muxuu ahay mawduuc aad u ballaaran oo muxuu ahay u baahan tusaale ahaan in si fiican looga hadlo muxuu ahay saas ayaan dhihi lahaa
eedyadaan mahadsantee maxamuud maamuraayo ee guddoomiyaha haweenka gobolka bahay iyo koljian wareejii doon maamuraayo bilaanta door intay dhan ka leeyihin isdhagalowka bulshada بسم الله الرحمن الرحيم فرنسا may badalata dooryin kalata isdhexgalka iyo nabadeynta taarigaan haddii liin baa un soomaaliya unuba meel raaygeegoy waa taariga adduunka laha kala qabsaa xukumad ana haweenka walwiha ku yihiin may ku yihina haweenka dhibaato kastoo dhiideeda ka dhiyaasa mar kastana maybu aha magalka may la raayo ise yeedu ku maslaha jeela waana mayba ku jeela may raayo isdhe- isdhexgalka iyo wanaag ay ku jeela yeedu oo may raayo meelo badan may la raayo ise madi una hata fiirin wal badan oo isbedelay hataa jaraan haweenka ma isbedelay markii una jaahilka hayni may la raayo ise dagaalada una horkaha jarnay ee dagaaladaan inta ku badanaa jireen haddii una soomaaliyan gaar ahaan haddii lagu qaadato reer koonfur galbeed hata geeg way ogaanay ini may rahay dagaal damba ninka jarna ee una iyo yaalkaan lay dhibaatanay fadhiida magalka meel raayis walyar ha ku diiraw walaas ha ku diiraw dhimasho iyo dhaawaco laakiin ku tabow iyo barakac iyo dhibaato iyo baaha iyo meel raay wal barsha darro balaanti ulaadaha ka dhiida saas dartiye may raay gabrowyo hata fahmeen ini dagaaladii sokay la qalqaali jaray hatan argeen ini dhibaato balaan iyo na eriiray qosayta hata argeen hata dagaaladii badanaayba magal may raay siyaasad iska mayraa iska eh, hadal iskaga jeedsa umase mayraaso maamulo iska haysada ma aha hata geedka shalay may la raayso mayba horka jaray balanta horka jarta unura hebel sana raayan iyo walaagasay balaan ar jartay laakiin geedka balanta walay ku ilbatay mayba ku deerinay go-aan badan ku deerinay way ku deerinay may la raay walbarasho gebro may la raayso iyo dhalinyarada geedka may la raayso magalka dhatiyo boy waa lahkabaray dhabaatay bay lahkabaray masaakiinnama iyo caana madii may raayso baadi lagu shaan la gadaw lasii gadaw iyo gebro waa lahkabaray iyo dha- may raayso dhalinyarada oo may la raayso in deegaankan reer koonfur galbeed waa laga barohay guud ahaan soomaalidan baa haysta gaar ahaan meel raayso dhibaatadii uuna shalay meel horseedani geega wal kastoo dhihi inuun qabiil horkana may ku yaabo baka dhibaatsanay dhiidi magal boorsayaal shee qaadade meel raayo ise walaay un ayuutada galaane olaada koryaane meel raayo faraga kashabade wadamadii fadaa iyo meel raayo hoteella jiifade ay laku tabe balaang eriir laku tabe balaang eriir marka yoona meel raayo waay arganagana may waa amriga meel raayo hooba dheer wal badan meel raayo fahmaasa dhibaato badan haddii ka ardoon wal badan fahmaas dhibaatadii una barmarkasani dhiyaasi oo may raayso magalka iska kadhiyaay oo hatana may raayso balaanti iyaalkii lamaadi qabiilaas galayaan isdhaga iska dhex jaraan magalka kushal haroode koona meelan haroode kaana meelan haroode olaadi balaantina silay meelin rogas saas dartiye wal badan oo kufaa'idni balaantana hata wayba istusnay ini una una leymay dhibaatiisan hayto ini may raayso geeka dadka dawladda aan baahan balaan eridhay saas dartee waybaa suubini waai badan waacigelin badana suubini tobanka xaafadood in isku yidhi hadii una hogaanta hata gobolkan baay tobanki xaafadood meel raayso gabrooji wada kulmeen inay amnigana una ni- dangninka jarta inay qabiilkana una dangninka ka jarna walaasa isfaxsiina saas dartiye haweenka doorwinga ka leeyi haddii haweenka la madeeyo lan kastoo magala mee ku tabeey haddii madaxweyneyi haddii mee raayo minashiimbi iyo dhate mehe ku heey balaan baaliha ku hee waana balaan dhaleeli taliyaas anaanada kortaba mar hartijee waa anaanadaas mar walaalshee walaan sheegaas marna isjaraana isku tala dhiigaa saas dartiya mayb waa isdhexgalka iyo nabadeynta walbadan qaad korta balaanta iyada oo meel raayus ata meelinka dambaytayna isku koy meelin dambaytayna isku koy guriga gurigana madaxweynena ku baxe askari meelo ku baxe lanka mutacalanka meelo ku baxe noo kastoo meera bulshada isku dhisanta leelo ku baxa saas dartiya meelaga tahay meel raayus inuu nabadna wal ku qaado korno wal wal qaado korno walbina ku qaado korno taas ay daayaan ciidan mahadsanta mayba aan wareejiyey xaawo aadan axmed oo ku tirsan ururka bilaanta degmada baydhabo xaawo ku waranba isdhexgalka bulshada oo intay dhanka leeyihin bilaanta bilaanta doorbiga ku dhan isdhexgalka bulshada khaasatan bulshada la shaqeeyohayna dhibaatooyinka meeliya walalka xooga mase bilaanlka kufsada mase habari harta jeesgala naarayahayna la shaqeeyohayna xaafadood insurin walanteeriyana inkuna dadkaas shicibkaas dhibaatada ka dhiyaasa andhina cidaas qoyskaas anka burburna walanka halaawniya ka dadaalo hayna teediya kala dhibka haweenaa ka dhiya tan laku rooro hooyada waay tan kan la dilaa hooyo dhan aw mee dhifado lutiisdeere wal qof kala halaa unugalan dire dhibaatadaas tan hadda ku bani dagaaladii rasaaso qaadanayo geeka hadda ku ilmanay rasaas ma qaadahayno iskud ma duwahayno olma daba hayna olkii daba jarna hadda haweenkeena kan ka dhimada unu dhalin kan la dilaa ununa qaba hadda geeka dhibaato un lahayd male safeyle bulshada inay iska dhex jarna dhinac amniga boolisina hata kula shaqeeyaan naminkii oondi galaan nabadgelyadaysan ku shaqeeyaan markun dhib hadda oo hadda culeesa haweenkahay horta ma jarta sidii horna ma wadanka hadda nebad hataa geeka aftiimahay ran kastaba doorka siyaasadda ku shaqeeyohay amniga ku shaqeeyohay bilaanta naftidati isgaas qabiil ma jaro dilaan lena reebahaya marka dhib hadda haweenka oo saameeya oo nahay ma jarta eedeeda la kafaylay doorka Okay.
dalka bulshada maryan adoo microfonkan dhawaashadaas weliba faday in aad abaarto doorka bilaanto iyo ka leeyin isdhexgalowka bulshada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بلانت الدور يا بوشدة كلتا معناها الدور ما كلتا بوشدة وأنا أهمية ده وأنا دور كسيما إلى راي والأو أنت لها كوكوبة كورنا إيه دور كسيما مهمة سيلة كلتا آه. مهمة سيلة كلتا ما إلى راي مجتمع بوشدة بلانتا ee maydbo balaanta horta bulshadii yaa dhalay waana yaa mayleeraay mar welba barbaariyaas waana balaanta ma aragnay bulshada mar welba iyo walbarahayta awlaado bulshada iyo tarbiyeeyahayta xataa aawka ama joojka iyo naftateeda yaa mayleeraay isa dhina sugan ee gurigana yaa maamulahayta markaan balaanto mayleeraay shaqo badan oo kaalmeyna dhinaca migalka ku kaalmayaas waana lugadaagasa iyo doorka lata waana mas-uuliyaddana la xambaarasa culeyska iyo dhibaatada wali miiloka kooyona iyo xaqiijihayta saa daraadadkee dadka mayban aragaaynahan intii wanaag fayliya doorkiya ka lata waana shay walbabiya naxariistiya iyo bani-aadamnimadiya ayaa bulshada kaga daawayaas doorkiya ka lata iyo xanuunka iyo baahada meela hadii ay kooyta balaanta mayl eraa'isu dadka baahadaa sabab caqabad iyo garabsirmaas marwelba waana balaanto waliba waayo dadka oo iyo hadgeeka wadansho maslaxada iyo faylaanta iyo nabadgelyada iyo wanaaga aan adeega hayan yoo waay waa maadaama iyo bulshada iyo dhali waliba waayo hanantiye shacab iyo ayaan adeegda wadanka ka noolan adeegda waa waajib iyo ku saaran wa dhibaatada hawajaha lahayta imiya mayl eraayi qayb ku qaadata doorka si aan hallin
ciidan mahadsanta walaka dalaasi si dareeras haywad
Ee, marka saadaraadatii waktiyadii hore oo casrigii jaahiligii haddii lan fiiriya balaanta iyo wakti haadirkan oo islaamka bulshada haddii lan fiiri farqi wiinan dhehey xilligaas ma haytay balaanta intii la noola duugi jaray kuwa idal mawuudata su-ilad ilaahay qur-aankeenu sheegay balaanti oo noolaba la duugi jaray xilligii jaahiligii hadda wakti haadirkan waliba waayo balaanta may leerahay waktigii hore iyadan kufaylat islaamka markii koy balaanta may basey makaan boosasi qadarinasi oo yeelata weli bilaanto xuquuq badana la siiniya xuquuqdii ee la ilaaliy islaamkana sheegay saa daraadatiya ee bulshadana iniya wacyigelin badan oo wanaagsan muhiimad leh iyo anfadeeda islaamkana sheegay آه، بلانت دورك مهمة بلشدية أن لا تميل فنجاح المرأة وتمييزها هو نجاح المجتمع أجمع قاعدة ران سجل بلانت ميل راي قولية إيو وناكشة هذه تمييز لك سمي لها صوعة كاسي ولبا نغديها جولو أو مجتمع ضمانتي أو ضمان نغديها marka balaanta iyadaa doorgiiyo aan ku lata saa daraadadka ilaahay qur-aanka imay baniin kacadayahan والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمنين نقلك يا مؤمنين بلانتا dadka bulshada amayba faraayana macruuf walifayl iyo faraaya walixuuna kureebayan ويقيمون الصلاة صلاة التكدان لر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إلى آخر الآية ما رقنا يا ميل راي بلشدة فإلى هانتن شاقين حمانتا كرهبايا وأن نفتيد يبدا بلشدة كمدي أن تصوم صلاة إلهي كأبصدو صادراتك ولحوم من شاقين بلشدة ولا فإلى مرول بك الجبابيا ولحوم كرهبايا وأن دتكاس إلهي أروس عن لنك نحر وسوى إلهي رأي لهنشيد سنة الآية وأن إلهي ميل راي أنتسو سنة المراسة walwalba ilaahay mayl eraayus agoodiisa ka sameeyahaan ilaahayna ma aragnaya oo maadaama balaanteena saasaninka kaalmayahay
marka iyadan mahadsanto sida adan korsurantay qodobka mayba anagday maxamuud cabdi maxamed doorka haweenka oo kaleyin isdhexgalka bulshada may wali ka eg daashaleedye inayo amniga ku shaqeeyaan inayo siyaasadda wada xaajood ku galaan inayo dhinacyadan oo isdhexgalka bulshada markii laga helay xuduud yo jarteed oo bilaantiyo layin mise waliba jaree tacriif lansoo begi karo walaano la eraw erey ahaan isdhexgal bulsho maxamed
horta isdhexgal bulsho markii la dhahayo horta haweenka lambaron ayagaa u ah sababtoo ah markii la fiiriyo faamiliga ayagaa asaas u ah qoyska qoyskana marka kow markii aabihii hooyo iyo caruurtii laga soo bilaabo ayay macnaha kasoo bilaabanaysaa isdhexgalka kadib markii muxuu ahaa qoyskaas ilmaha ay soo abaabiyaan ilmahaas marka ay soo aadaan dugsi iyo iskool iyo wax bartaan lamber one waxaa asaas u horta waxbarashada in macnaha tusaale ahaan isdhexgalka waxaa keeni kara in macnaha tusaale ahaan dadka wax ay bartaan ay muxuu ahay miitana yeeshaan ay kulmaan muxuu ahay waxaan kaloo dhihi karaa tusaale ahaan in waxaan dhihi karnaa xataa negotiation ay geli karaan macnaha haweenka wadaxaajoodka muxuu ahay tusaale ahaan asna wuxuu ka mid yahay isdhexgalka ayuu ka mid yahay marka wadaxaajood marka ay soo galaan ama siyaasadda ay kusoo biiraanna marka haddii conflict ama khilaaf imaadana waxa waaye waxyaabo fara badan ayay ka qayb qaadan karaan in muxuu ahay ay ku yareeyaan khilaafaadkaas muxuu ahaa si macnaha bulshada si fiican ay isku dhex gasho isdhexgalka markii aan fiirno dhinaca kale ciyaaraha way ka mid tahay marka caalamka kale hadda markii la fiiriyo haweenka qaarkood waxay dheelaan volleybolka iyo basketbolka iyo waxyaabahaas ay dheelaan marka halka wiilashan ay dheelaan muxuu ahay kubadda cagta ay u badan yihiin marka isdhexgalka bulshada waxaan dhihi karnaa muxuu ahay waa mid haweenka ayaa macnaha tusaale ahaan percentage weyn ku leh maadaama ayaga maamooyinka ay yihiin ay hooyooyinka yihiin macnaha ayaga ay dhaleen muxuu ahay tusaale ahaan ay ay waalid ay yihiin marka saasoo kale sida ciwaanka ka muuqata waxaa ku jira nabadeynta nabadeyntana kaalin weyn ayay ka qaat ka qayb qaataan haweenka macnaha tusaale ahaan haddii xilliga hadda wadanka colombia kale dan tusaale usoo qaadano waxaa mashaariic ka fuliyey muxuu ahay oo macadkan institute for peace la dhahayo maraykanka laga leeyahay mashaariicaas wuxuu ku bixiyey marka in muxuu ahay haweenka ay uga qayb qaataan nabadeynta dadkii macnaha tusaale ahaan haddii wadankaas muxuu ahay shaaqad ay ka dhacday la ogyahay ay sameeyaan xabad joojin haweenka ayaa qayb ka ahay in xabad joojintaas macnaha ay ka qayb qaataan waxaa kaloo kamid ahaa tusaale ahaan dadka hostageka ama maxabuusta ama maxaabiista ku jira inay soo daayaan waxyaabahaas ka mid ah haddaan tusaale usoo qaato kale habeenkii oo kale hadda markii tusaale ahaan la fiirinayo kale maamada hataa cunugeeda hadduu ka maqan yahay xataa waxay isku dayaysaa hadduu door jira xataa ama uu ku jiro inay soo raadiso macnaha tusaale ahaan si ay guriga ugu soo celiso taasna waxay ka mid tahay tusaale ahaan si ilmaheeda safe ay u noqdaan marka wax kasta waxaan dhihi karnaa tusaale ahaan waxaa asaas u ah lafa dhabar u ah haweenka ayaa lafa dhabar u ah muhiiman u ah isdhexgalka bulshada saas ayaan dhihi karnaa okay isdhexgalka bulshada tusaale ahaan markaan fiirino ereyada markaan kala qaadno isdhexgal dad oo kala maqan oo kale ama bulsho aan isku jinsi ahayn ama bulsho shaltabsan oo kale iyo markii la fadaw in la nisheeno may bas isku guursadayana maya dhaqanka dhaqanka mideeyana maya eh, markuu qaab ahaan hata bulshada dhugun sidaas oo kale markii eraygu isdhexgal kolku dabajey aad is- is aragto
isdhexgalka ama si kale taa dhahan integrationka englishka ee sida macnaha tusaale ahaan ereygaas ahaan wuxuu ka imaaday ama tribalism a jirta ama conflict ama khilaafa imaaday ama qabiil ayaa la isku dagaala ummadan soddon sana la isdagaalayay ilaa hadda muxuu ahay dadkii weliga qabiila maskaxdooda ku jiro marka maadaama qabyaalad iyo tribalism ay jirto iyo dad kale for example muxuu ahay ideology kale ama fikrad kale kala aaminsan yahay sida diinteena marka muslimka waa aragteen ee muxuu ahay asaaba si- lasii kala saaray waxaa leeyahay sunni waa iyo shiic waa marka diinta marka aan fiiriyo aniga soomaali ahaan muxuu ahay qaarkood way kala duwan yihiin ideology ahaan marka marka maadaama la kala duwan yahay dadka qaar ay aaminsan yihiin muxuu ahay fikir kale dadka qaar ay aaminsan yihiin fikir kale een isdhexgalka meesha ku imaan karaa si macnaha tusaale ahaan dadkaas si la iskugu keeni lahay dadkaas isdagaalay muxuu ahay fightingki dagaalada dhex mareyd muxuu ahay ee, sanooyinkii dambe u dambeeyey ama muxuu ahay xilliga burburkan ayagana waa la dhihi karaa tribalismka ama qabyaaladaas tusaale ahaan dadkaas macnaha si la iskugu keeni lahay oo muxuu xaflad iyo muxuu ahay miitino iyo kulamo se u yeelan lahayn waa la dhihi karaa marka muxuu ahay integrationka oo isdhexgalka marka waxyaabahaasa marka keeni karo in dadkii ay kala duwanaadaan dhanka fikirka ideologiga iyo muxuu ahay xagga tusaale ahaan muxuu ahay maadaama dhibaato dhacday xagga qabiiladana waa dhihi karna integrationka saas daraaddeed marka haweenka door weyn ay ku leeyihiin macnaha nabadeynta iyo isdhexgalka maxaan dhihi karnaa bulshada ee muxuu ahay soomaaliyeed maamuraay erey ahaan koy dhasinu hobaga galle isdhexgal bulsho aragti ahaan may ku qabto بسم الله een horta isdhexgal bulsho haddii la rabo banaa waa seexan dad oo lama midab ee isdhexgalaa waaye badan ii fasirada laakiin isdhexgalka bulshada ma ee un haddii un soomaaliyeed dad isku diin iyo meena isku sinjiid eh een markii lahan ku qaada walbadanu laakiin shal duuga jiraan dhaqanka dhaqanka inga shal bedela dhaqanka shal bedel walbadanoo meyra raayayse un adiiba dareemo kortoo jaraan een aragta meyra raay dad meyra raay wadadaano danta la qaldan ita meyra raayayse een saxano dad qaladan aragaa jiraan ee horta may waa inay dadkaas qaladka meyra raayan aragaa oo dhinaca diin layna qabto mase dhaqan layna qabto inay macnaha wallayn sheega la sadhexgalo taas horta Oo isdhexgal.
fikir ahaan meel fikirda iska ahaan sheena.
meel iska sheena Aha.
muhiimadda may waha ini may raay fikradaas lankada weerta seen aragaasa Aha.
een seen aragaas fikirdan anin taa wada seen aragaas ko wal kasana diintan may raay soo caadi Aha.
markan may raay wala qaldan ad samay aras oo qaldan yahay wala qaldan inay diinta leen ku sheega Mm.
la ruuxan qaldan yahay xaana saxan yahay nan isku kooyo barka fikirdu iyo ka shaldheenoon una diintana ma ka shaldheerni jinsiyadna isku jinsiyana Mm.
laakiin aragtada ka shaldugubna okay hadda gala kore walaan leero dadku oo unshal guursadaan oo kale faquuq ka dhan jar oo kale ini lama beelood oo in isguursado jarna isguursato oo kale nagada korta isdhexgal bulsho saas ka kooban آه، karta.
است- استحقال بلشي كوي كورت Mhm.
استحقال بلشي كوي كورت لانكي هدي لان اسلام ابي هدي لانكي مر غورس Mhm.
هدي اسفقوقا كمدعته bilaanta door intay dhan ku gaado way qaado korte war kasta oo qaab kasta oo tabalaanga meel raayis Mhm.
waana daji kort Mhm.
iyada waana kii kort Mhm.
ayana walaan meel raay masal dil lagu qaado sida ugaasadaana Mhm.
masal lagu qaado sida meel raayis maamulkaana Mhm.
een bada balaanga waana kiyaas waana dajiyaas Mhm.
bas dhexgalka bulshada een inay meel raayis een leen faquugna Mhm.
dadka dhaqanka hataa lagabay ka faquuqa Mhm.
shaqada laga fashal faquuqa Mhm.
bayna shal faquuqa Mhm.
ee ma inta korte ma dadaal la reeyay maxamed saad barra dawladii maxamed saad barra way reeyay la reeyay maxamed saad Qoskii jeegayga la rabo, koylaanta ka tooba.
October way reeyay Een, jareer jilaa jimu ah Mhm.
jareer jilaa jimu jareer jilaa jimu ma dil la reeyay us afkileesa sare ma wala ma jimaay Wala ma jiro.
xaquuq dima jimaay Haye.
markan weyleen talada ee maalin sida amal qosto geeg laati ku taxmal leen talada Ah.
way la reeyay hal dheelo waana halan sheego maxamed saad barra Ah, laga meeray lama erey la shaldhiib ah, toonin fahansiye Ah.
itoon rundalin taabade ah, homeera jaalasi ad ad jareer jila waab jimayse jisa kalaye ah.
ki karan weera jaalasi ad jareer wa- jila waab jimayse Ah.
ad jareer jaga loo dhibi maxaa loo waaye
Mayna waayo.
jareer jaga loo dhibi maxaa loo waaye Ah.
markan meel raay horta een umato mayb wah een walbada iska faqoqasa buuda aada sheegta iska faqoqasa Mm.
way iska faqoqasa xataa xeer mayna deersanyaa may raaysa lamadasa dhalatay Mhm.
ilaa ay fikradu aaminsan Mhm.
fikradda la aaminsan una way haynayheen sida may raay hebel nasab dhamun hebel la sarra jaray oo ilaa weliba la hawaday may raayso qaabkas la dagaal dhinac diin la dagaalamay hata heer la iska dila la deer in gabadha hadii laan ku may raay jarida guursan laan ku fiican guursan la arro la iska dila yalla hadere diin wala la hakwadi yalla hakwadi ee wal oo hata geeka dhawaata oo may raay oo seen ummadu saas saameeyay mahayn laakiin ibtal way ku teegantaa hata inay may raay oo ummadu bas kala nisaragta may nis argay langa wayba argay inay lanka meel raayo use la gardareysada la dila Eh, haddana meel madi la dila sabab iyadoo online hatana liin weel qiil waa baqal danay lanka odara la dile madi la dila weyli liyaa lankan waa la dili maylka dili waa kafay lahay tile bu dilka leeb kafay lahay hemayka kafaylata qiil ban liin waaye madanka lanki la aaminsanay lanki lanka dili qiil laanta ka dili dadkii fikirdaas aaminsanay inay laha kunagu war fikirdan qaldantaa haddii lankan saanta arig mara raayusa in fikirdaas dadalin sheegay taas may waa horta een wacyigelinta ku mudata tan kale bulshada ma ee haweenka inay walay la swarsada ma eh way la faday inay een siyaasadda gabdhoolka dara inay siyaasadda gabdhoolka dara iyo ku mudata inay maamulada laka dara inay booliska laka dara inay military laka dara ee gabdho meel raaya haddii dhibaato dhiido mase kufsi dhiyo mase sidii magalku min sheegada koraan way wala sheego koraan gabro way wala sheego koraan see laka waali may lakiin dhami see xaalkahay lanka meel jar hakiin nagadi walaas gabro wal warsa koro laakiin lan magal haddii warsado gabadha ma kushii ma sheego korto kushiihaas taas way liin baahanyaa inay wal kastoo maamulada markaas wadanka ku dhisan laka dara gabadh een toonu baa ku ilbaanay dagaal dambe sokay ma fadaano maana kala doono laakiin way la faday inay maamulka gabdhoolka daro odayaalka ninyasna xildhibaane laka daro laka daro wasiirada laka daro minashimida anka yara gabdhoa may la raayayso xoola ee dawladda sa toose may la raayashay anas
waa tahay maam maryam eh, ah, ah, maam xaaw arintun eh, haweenkii iyo doorja un oo nin dambooyaasha waliba faday isdhexgalka bulshada ee dhinaga guurka ilaan waliba leedahay mawduucdan wali ka saabsan yahay doorka bilaantiyo kalen isdhexgalka bulshada bulshadun si in isdhagala dhini dhaqan isku galo la faday dhinigii oo oo oo weliba xag jirnimadun walaan leeraa faquuqa jinsiga iyo reer hebel reer hebel maku guursadayaan oo kale yaanla door intee dhan bilaanta taas ka leeyahay
waa haweenka may door ku leeyihiin ha isdhexgalka Mhm, guurkana lanku islaam waa ishaade mhm, laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah sala allahu alayhi wasalam aley mhm, ada camalo midibkaa waley Mm.
soomee salaade Mm.
qoftu haddii aada guursata in aadan faquuqna mhm, aan erna jareer waaye mise qabiil hebel waaye Mm.
in lan erna mhm, horta horta kuwaantawna haddama dhex mataali mhm, seminaaradiya badadi Mm.
walaahi dhaba hadda waa iska dhex jira jareer iyo jilaac waa iska dhex jira lan isdiidan mhm.
ma leh Si la isku lan helo.
lagu- haa, lan lagu tiri badan yaan horta ay ku tiri badan yaa leedahay laakiin may ku tiri badan hadda Mm.
junwa Mhm, isdhexgalka sheeni mhm, wacyigelin badan la kasheeni jundiya la geli Mm.
oo jundigaasan gelin jaahilnimadii lahayn ay jartay Mm.
laakiin yareera alagtay hibulow qaadi dila boonku yeeraani mhm, geeka mataale mhm, eed iyadan ku ilbaxan mhm, tan dhibkashaanasana hooyo waay Mm.
ool hooyokeedii madamo mhm, un hadda kuwaantayni walaagas dhanba mhm, in una dagaalban keene Mm.
qofka daroodhan unagaada dhali inaata hibilow surum mhm, edatidaa ku bilaadas lamcunaad dhali baliinto iska gali mhm, kan may faday qoloftiya aama mhm, kanna may faday biyoosha waraha mhm, in aad shal tartiirto warsato mhm.
oobaad koole adan xilata walaad haytoba male Mm.
mayla faday sida edatidaata banaanka laku haata bulshadaada xariirada lan kulli ku tiri badan ahaa dhawaayt idaaba ankee ku dhehayna boonku bilaanta oo farax maayo iyo in adan arne idaad hageliyad naftatiis hagala idaawaha koobka aamoole ilaahay dhinkeen calaf isku aamaha dareer okay ada waxa way dhiyaasay markun maadaama isdhexgalkii bulshada bilaanta fuudaay korta la keen Mm.
ariitaa bilaa weydiisay siyaasi ariitayna ka jareerku Ah.
oo bislaanaya soomo salaadow se eylina midee magaar sagaar gobshayda ka dare iyaba fadeeritay iyaba ishaantay ay maryam eh erey ahaan koy tacriifiyo ka gale isdhexgal bulsho seerafadi erey ahaan haweenkii dooryo meelin dhig in bulsho isdhagal la fikir ahaan may ku gobtaa saan argaas erey taas horta lama soo walantay meel bay dhaxdaba kale marka kulay isdhaxgalkan abdullahi arag lahay isdhaxgalkan tirga shaqadoon baahna isdhaxgalkii sabab leera oo mafhuuma bulshada loo iska fahmaysa dad doonay oo yo macnaha fahamkaas isku dhaxgalo kora dhinaca camalka shaqada oo kale goono isdhaxgal wanaagsan shaqada oo kale Khaasada ganacsiga camal.
Aha, ha.
dhigi korta oo wali ila taa dhiibaku iyo bulshada inay isdhexgal qiiba ku yahaa لأن ما يبغى النبي صلى الله عليه وسلم آه، قبل الزواج خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وأرضاها لكن جوسنا كهر النبي صلى الله عليه وسلم حول شداج يجهل حولان داج ياي مقالين أنك سفراي أكدنا عصداي شيني فإذا بدنا أنك شيني وسين قيبتي سلقسياي مركز دراتك أساسيتي إسفهنك أساس عمل إيه قيبك ونقضبك ها dhinaca dhaqamada haddii oo isdhexgal bulshileera dadka bulshada horta qayb qaybaan israxaas dad o soomaaliya islaame isku dhaqan ee isku jinsi ee iyo jaraan qofka haddii is isku dhaqan isku jinsi is ega macnaha guursad isguursada kora may kala jarta laan hadda jinsi may ku weyda markii aad leedahay markuu isku jinsi jinsiga sanadana kala ha Mhm.
laan kun soomaaliya Mhm.
waan islaam laakaan soomaaliya islaam Mhm.
markan da- jaranjaradii hooba la hadega la hoos lahaan degaan dega markaan qofka qof walba sidii is- iniska qalama qof inis iyo yaan isguursade Mhm.
inkasta soomaali liska iyo islaamna liska iyo dad qof iniska hayna dhii korta ni jirta Mhm. dadka qof inay sahayna may may- may- iniska qalan Mhm.
haa macnaha qoftada qof iyo inaan qalanna macnaha ini oo Guur isdhexala ahaan.
sameeya ama guur dhaqan ahaanna sameeya Mhm.
ma bana Mhm.
marka qofka mayleeraa qofkiisaan dhaqamo oo la dhaqamo kor usi gorga kor Mhm. aad marka xukunka wali saaraasee dhaqanka diiniga diinta ee lankiiba oo ha dadka haddii oo Xariiso.
qofyo anis iyin Mhm.
oo dhinaca diiniga islaamnimada hata jaranjarada hasii degdeg Mhm.
oo haddii oo isleeyin bini aadan ahaan yo anis leeyin hata maarna wal
ma islahaantan Islahaantan?
Ma islahaantan?
isla hanta wala adkaysadeen Eh.
un horta walaagan een wala sadhexgalee iyo Aha.
la- dadkoo yar dadkoo badan ha isdhaganka dhinigaas Maya, ahaa dadkoo badan bulshaawiga in dadkoo yar horta wala yaraa i badin la rawmaja Aha.
lanka haddii eh, jareer ay qabiil ay ku tirsan Mhm. tumaalo tumaalo ma Ah.
tumaalo nafteeba tumaala la haram lage reer hebel aan leeyahay beeshara sheegdaa jirka qablida kasimaha qabiili sheegdaya horta walaagan waa barnaamij oo waa la kafulayaa waa sheentay badaba Mhm.
waa waa laga tira badan yahay iyo minority minority kurwaaba iyo walaaga sunkurkweydiis leeyahay minority waa la rawma jiraa Aha.
ilaahay ka abuuri deegaanka deganta beera qabta may qabta hoori qabta dadkee la daagsadaas een meel raayus wal oo tirayara itira badin la raabo male lanka yaa naatigee qabiila ku dhalay Aha.
iska saan ani gordaas Aha.
qabiilkan ku dhalay dad jareer ee lata Mhm.
okay madan unuga tirada noo geema si oo tirada isku gaaya sekeeraadaan lanka jareeru Mhm.
abugaatana luwaay halwaay bu Mhm.
lanki luwaay kaay ani itirtiray maya isu sheegay maya usula tirtiray Ah.
luwaay luwayleyni unu okay jareerdi korwal isku tirsadee dhibki jaro weli ayaa Dhibka korwal hoosena.
isku tirsadee dhibka hoosana Ah.
dhibka hoosana mayl raayuse sida horta gabartan aan sheegtay khayr aan la siiya gabartan may boo Maryam.
gabar ilma maryan le- gabar ilma lugu Aha.
een islaan doon la sheegay ee, nabag iyo rasuulka ayga kamaro dirki balaa Heye.
maatan dhinaartay jille mi yarta intii rasuul dhigani nabana dhigani eh anti unu diinta dhigani Eh.
een gabarta mayl raayuse diilanka ma- eh, diiniga dhalay oo diinta kasaayo oo Mhm.
mayl raayuse lanka culmaade dhalay Mhm.
sharafta laho Mhm.
lanka caamiga walba waa inaan leenseen Mhm.
diinta watigaan ku dheegaani Mhm.
fasaradii maringan lagu faday Mhm.
Ee, Maryam.
tankala tan- tankala gabarta macnaa hadiiba mayl raayuse gabar oo Diin leeyahay.
diin liya gabar cilmo mayl raay- lexo wal baratay Mhm.
mayl raayuse waalidiintii ma- saxaabul diin ihinoo dad sharfan ihin Mhm.
inay lanka oo ahlu salaad waxayna sug aadatay pan ogolaa la arag sax taas horta waybo horta mal okolko horta Taas oo maaha.
waliakin sheegaya taas oo tankala way la raayay gabarta nasriyade ha may raayaysa diinta iyo naxtare ma hablaw Ma hablaw.
ibadi bala waran jab jarin jarin masbur sijar Mhm.
gabarti gaasra li fawo jari Mhm.
madum walaan gartaan hoosto ko inaa tati gaato ma haysano ha laakiin waxa dhagala kortay dadkii markuu erigii oo badhan jireeriya gaadata walan ogolya dadka ha dhagala korta mad mad mad nanin ogolayn jar Mhm.
laakiin geeka ta tartiib soo ta tartiib soo ogma balala ka Eh, tartiib soo jar horta waba barnaamijka horta koo- kookaya mafhuumul mujtamac yaa ya isdhexgalkii haay ha iyo doorka haweenka ilaa Doorka haweenka.
isdhexgalkii markuu waliba Ha.
fadneey Waa inuu fahan dadka dagaal jecel, fahamsiin ha fahamsiinimaha Mm.
marka eh, horta meelo badan horta waa ku jira eh, wayb waa Ah,
dadka dhan may leedahay aadami xaa ku kooya sax.
ها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلى إلهي دكا أدمي حبيبك أبورني Mhm.
haddana maysan ku helnay shacab dowli hebel ah Mm.
dowli hebel ah Mm.
yaa la yarahay ibo qabaa'ila qabaa'ila ku abuurnay yaa la yidhaahdaa.
Mm.
sababtan way bon litacaarafu in la is aqoonsado la is fahmo la is afgorod Mm.
oo bulshada iyo is fahanto is gorod Mm.
ma ee ini oo sakala lan bedelda ma eh Mm.
marka ilaahay ma Laakiin in la gabagabaha iskaraanay qabiilkii lan Ha.
goon lan gaableer ها شوف إن أكرمكم عند الله أتقاكم Mm.
إلهي أريد لنك شرف كله وكفيلة ما يبوها لنك إلهي كأبسديو Mm.
لن عربي إيه عرب أندلسي Mm.
معناها فضل ديرد اللي سير ولو سبن آدم كده بفيدة يمد Mm.
إيه لنك أجمي إيه بتكورت عرب إيه جملة إن شاء الله قاعدة Mm.
كم ولا أسكت درهاي ولشة ما وان ولشة بيها Mm.
عجمنا وليلكم ديريه مله Mm.
نحن والدقون يلا ديرد إيه مله Mm.
إلا بتقوى إلهي تقوى إلهي Mm.
markii oo taas caam eto Mm.
wab hoos jaranjadar jaranjarada lahaagnaga
wala soo gori aduruuriyaat lkhamsa waleer oo jirta shareecada islaamka Haye.
shantaasi madii la haweedi may ku mid tahay xifdu nafli waleero nafliga ini la ilaaliyo Aha.
iyo meela ka jirta Haye.
gabirtan ahludiinga ku dhalatay dadfay lagu golkabsee ilaa faraca ku farac dadso ahludiingu dadfay lagu heblowsay haa reer hebel say may bo dadfayle oo la gordo Waalidii.
maadaama dadka markhaato oneew arlad eleyntiya fuulano ilaahay markhaatidiisa aw la erig Mhm.
bani aadanka karaamadiisa ku ogaado kor lankasanti fayda ahli diin ay Mhm.
dadkoona ma jarta dadkaasay sadu ahaan Ku dheerada.
dad- ku dheerada leeroo jarta Mm.
gabar laha tarbiyay nadiif afayl haddii lanko sigaar dhuuga jaad aamayo maaragne Alkulistee.
iskuliste oo madeeda yo-da kameerid horta faa'iida makenka ku es Mhm.
lankii lan saas camal ee gabarti kameeri yeerti Mm.
boholoo jiife ma- nadaafadii Mm.
nadaafatu shadwa min aliimaan yaleeray nadaafadii ma hagaajihay Mm.
welwelba ma hagaajihay Mm.
kaas markuu usuuba ma yaleeray isku dareerow ah Mhm.
mas-uuliyaedna ma qaado kor Mhm.
haddana lan saasay gabartee la siiyaa leeray gabartee koo halaaya tiidii kale waaba maabanqalamob Mhm. Go.
ilma adeerna hadda madiyo haala Mhm. Go.
mayla kunniska koyaha Ha.
mayla raayaysa markan gabartini Midda gabarto afurkiisa fayla intee weyday?
maashaalaaya Ah.
Shantee way hala sheegtay.
lanki lanki jareerka hay Mm. Nasligiya sheegtay.
nasliya sheegdo Ah.
nasabadii hala ilaaliyo ha ma ka jirto Mm.
nasabada hala ilaaliyo ka jarta Mhm.
waa shareecada islaamka basug intii Okay.
ilaaliyo Ah.
dadka shabaabka la raay Bajaj.
Aha.
iyo way soo biyaana la raay ha mayra jareer jiraa ma jaa Aha.
muslimka muslimka iska ay diinteen mayla raayaysa iska guursadaan diinta san indhahayti midoobi adaan ma jaro Mhm.
ogaawa Mhm.
markan sheeko badan babulog waxaaye nimankii waxay weereenaa shee lan oo amiire waa lanjireere masaajidka usoo hanuunka duwaaw yeere gabarta meel raayis sheeka gabartiisa halay dareere gabartiisa Aha.
isma darbare gabarto oo muslimiin diinan habari Mm.
aw shan aha Mm.
iyo may faday Gabarisiya.
ini ana siyo lan Aha.
instrument kumade Mhm.
reedka oo reer jireer afartii aw ani faday Mhm.
duwi wacadi hor leey waday Mhm.
mar lama kana aw ani faday liki Mhm.
markii saddexaad ma ireed masaajid fooda ku dhaafare
Kazi. Kazi.
marka masaajid fooda ku dhaaf Eh.
yar yar Haye.
markan walaagan may raayo sorto una halka toosi wayne Haye.
ee qaabkan Haye. maxaa guurla iska dhex gala haa dhii waaysan dhiwaysantay lahata Mm.
laakiin samarsan dhuseys amarsay ma iska dhiwaysanta okay Eh, weli faday mawduuca maxamuud alnaga maxamuud eh, ereygii isdhexgalka bulshada si uu wadni un dhinigii guurka markii uuna deersiini maryamana niishaandee nasliga war ilaaliyo kulley nasliga la ilaaliya oo ilaa maadaama unu badana haweenka door intay dhanka leeyihin isdhexgalka bulshada hooba guur bilaan iska dhex galaani lama jufi in isguursado kornaba bilaantii unfulvaayi korno oo maryama hata silata nasligii ini la dhowro la faday lanko tumaale lanko gebo lanko gabartoo kala dhalay ini lan sii korin meelihii kala jartay kaaleeya baninsheego korto marka xaalka inta maraw ada fikirka oo adag ka daro korto meeluun oo ini bulshadu haweenka doorka la hada koraa isdhexgalka bulshada guurkii dhan hayna nin sheegto ka badan
haweenka horta waxay macnaha door ahaan ay ugu leeyihiin muxuu ahaye inta badan dadka eh, fuquuqa ay wax ku imaada ayaga waa haweenka haddaan dib u laabano maraykanka kale eh, waagi hore marka eh, maamulka markii loo kala saaro eh, maamulka dhexe sare iyo maamulka hoose top management level managementiga eh, low lem- eh, low level managementiga iyo middle managementiga Een, haweenkii iyo dadka waxaa la dhihi jiray minority-ga waxaa laga saari jiray maamulka sare looma dhiibaayo eh, hay-ad madax ma loo dhigaayo company looma dhiibaayo jaamacad madax looma dhigaayo marka eh, muxuu ahaye mes- macnaha looma ogoleen laakiin hadda muxuu ahaye isdhexgalka haweenka qayb weyn ayay ka qaateen dunida hadda aan joogno oo casriga ah Een, u aragteen muxuu ahaye xildhibaanay noqonayaan inta badan adduunyada hadda percentage aa loo ololeeyaa Een, waxaa leeyahay haweenka qoondadaas ha la siiyo intaas muxuu ahaye eh, boqolkiiba soddon boqolkiiba labaatan iyo labo siyaasada fahanni aha siyaasada koontadii ogdhaaden dadkii tartamaan maamuraay baa kumid ahayd aha
siyaasadana koley kala jarta hatiba kambeenkii ka dhex jarta Mhm.
siyaasadda fahanni qoonti leeyihin waa laga adako nabadeynta markii la kooyo bilaanta dooraa ka leeyihin wal ha sheegin Eh, dhinihii kale dhaqaalaha iyo maamulka sare meel kastaba ka jaran fo- dadaalo badan halaha ku muuji laakiin in bilaanti doorku qaadato oo iyo un ololeeyaan inay dadkii isguursado wal faquuq een dhina walaaga Eh.
soo kudhiimi Mhm.
Okay.
wal wadanka aan kudhiimi Mm.
ma eh Mhm.
Eh, maxamuud owraal lahaw Mhm.
wadankaan ma ku dhiin wadame meel raas ku dhiya walaagase oo faquuq majaar iyo hal isguursaday gura horta wadamada gaaladan badan yihiin Aha.
wadamada gaalada Yaa badan yaan badan yihiin Mm.
yoona badan nasabad ma ka sheegayaan Mhm.
yooba nasabad ma ilaaliyayaan may ka sheeganayaane midabka hadii iya ka sheeganayaan midaba sare.
isdhexgalka Eh, isdhexgalka mudoo haddaan ma guursadaa Ha.
haddaan mudoo ma guursadaa guraaya aha.
walaa horta may raaiso jaranjarada may bahan oo galay una qaabkasaan oo galay Mhm.
maayim eeyo diigna ma iska haysadaan Mhm.
way iska haysadaan midbaa iska haysadaan Mhm.
yoo is guursadi koraan Mhm.
laakiin nasabiyad Mhm.
hata tan la sheegaayo nasabiyaddii dhartee maamuraaya wali ka jara ilelankii oo kala fiiri hata b- qabiil walba oo baydhawo ku nool wala tiraw leeyine dadamay laaka tiri asal ahaanna maka koyne la erey markii la fiiriyaa boongo iyo belistuun waliba dadku geeko geede emelo andar erena egolo geeko bakta aame aanlaybu langiya awlaadis farcameena geeka alanti muraaya haweydi sida yakin golbare ilbaabku bunku tagne lukuyaaba markuu dhiyaasee markuu ini mayka dhii korna ha Eh.
haddii hataa unug aad gabarto tiita Eh.
ad hata mayra haddii aad guursata gabartoo jareera guursata Eh.
ad gabdho badan kinsaaide Koo.
maykinkasaide mar kasta unugaas baha walaaya walaaya wele unugi ais jareerka haytareley Mm.
unugi naxe Mm.
mar kasta oda bata Mhm.
war weliba balantayou tirtirmaas Hey.
balantoba jareershaas udhagalla Mm.
talansaasa fagugaw Male.
male Mm.
laakiin hadday gabar jareera guursata unuga ilaa todofaa hata mayba laku yaabay madi lau qaada Mm.
qabiilka aad ku dhalatay hata Mm.
awoodaysaa sahayti yeelaare Ya leeyahay.
markan walaasay naxadin badan aan leeyahay Ee markuu wal ilaaliye.
wal ilaaliyahaani Taasna malaas ka dhex gal kor Malaas ka dhex bilaanta gal.
door ma wal dhaw.
doon go'do koran dadkaas gaada Maamu teelin tarred.
sida muraay sheegto waa macnaha ee, xagga midabka marka laga hadlayo muxuu ahaye ee, Mhm.
sida hadda wadankan la dhahayo koonfur africa inta badan muxuu ahaye ee, waxa ay ma- midab kala sooca la jiray ama discriminationka markii la dhaho Een, waxaana tusaale ahaan muxuu ahaye la dagaalami jiray muxuu ahaye Nels- Nelson Mandela oo muxuu ahaye muddo la xasuusto todoba- todoba- labaatan iyo toddoba sano xabsi ku jiray marka cadaanka iyo madowga iyo waxyaabaha marka tas- markii la fiiriyo dhankaas iyo waxyaabahaasoo kale marka eh, inta badan bulshada markii la fiirinayo eh, xagga midabkan waa- waa waa noqotaa Eh, marka sida marka tusaale ahaan dadkaas immigrantga ama dadka haajiraya xataa wadan kale aadayo kale xataa eh, integrationka ugu soo galaya marka la fiirinayo Eh, sida haddaas eh, muxuu ahaye la dhahayo kan waxaa waye laandheere iyo laangaab iyo waxaas oo kale ee wax macnaha ummaddan tusaale ahaan lagu fasahaadinaya waa marka een qabiilka sida eh, ustaad maryam ay noo sheegtay waa litacaarafu qabiilka qabiilka marka tusaale ahaan muxuu ahay een meel horumarna ma ku gaarsiinayo waxa hadda dhibkan anaga noo keenay waxaa waaye qabiilkan iyo laisku dagaalay iyo maxa- adduunyada hadda ee, muxuu ahay horumar ballaaran ay sii samaysay anagana waxaa waaye labaatan sano iyo shan labaatan sano ka maqnah oo muxuu ahaa anagoo bad iyo beere leh iyo muxuu ahay leh muxuu ahay ee, ii sheeg badna leh oo maantana muxuu ahaa dhibaatadan na haysato marka ee, isdhexgalka marka waxaan dhihi lahaa in la sameeyo associations ama ururo in la sameeyo ee, tusaale ahaan ay had iyo jeer iskala socdaan oo muhiimadda ay tahay maxay tahay in ay kulmaan haweenkii miitana ay yeeshaan muxuu ahay ee, guddiyo ay samaystaan muxuu ahay golayaal ay samaystaan may kuku doodaan markiiba kuluma associationka inta badan muxuu ahay wuxuu fududeeyaa dadka macnaha mar walba in ay had iyo jeer muxuu ahay ay iska warqabaan is arkaan ee contribution ay sameeyaan lacag iska aruuriyaan qofkii macnaha tusaalahan xanuunsan dadka tusaalahan muxuu ahay ee- ee vulnerable-ka oo aad u nugulho kale markii la fiiriyo kale waxyaabahaas ee, ayay macnaha ka saacidaysaa dadka laakiin haddii ururi aysan samaysan oo isku xirnayn muxuu ahay ee, waa kala macnaha way kala dhacayaan dadka waxaa waaye ee, in had iyo jeer waxaa waaye hadday isku xiran yihiin waxaa waaye dad inta badan ee power leh waa awood leh laakiin Okay.
haddii tusaale ahaan ay meesha me- meeliinkahay ee, is- is- is- iniskoy ini suubsadaan bilaanta oo iyo iska saacidayaan taas may basheeni korte ini xaafadda wadajir oo kala bata lan ka jirin xaafadii oo hooyadaadka yaala on seedaan bilaantii hoodo saasna la seedaan dadkii bilaa bilaan nagadaan lamaada guddi bilaadneed ay ku jaraan howlwadaag iyo iyo wadajir inay nagadaan dad oo dhibaatadii oo mar walba ku warqabo xaafadii oo lankii bukun maamaxaawisiye arrintaas oo kale eh, maadaama ururkii degmadana aada ku tirsanta isdhexgalka tiibkaas oo kale eh isla taa bilaanta door weyn ka qaadan karaan dhibaato badan oo hata bulshada haysatoona wala ku dhimi karaan
horta doogi waan ku qaado koran haweenka haddii iyo sida camal wadajir waa ku dhihi xaafadda bardaala iyo hooyada wadajir xariira ku wada dhexeeya haddii tacsiye dhiida waa inay isgurmaday toban xaafadood waa tobankaas xaafadood baa way isu aruuriyeen shan shan doolara la qaade qofkii yalanka oysidee hooyaalkan hogaamiye hooy muraay haaway kulli is hogaamiyaanay sidee ka seedaan qofkii jirigna saasaan ku gurmadaan horta isdhexgalkaan talwayna meela rogta hadduuna haweenkeena
gurmad oo kale eh, Gur- waqtiyada gurmadaan.
dhibaatooyinka hata oo kale roobaba dareeraan hadda fataxad meel dhib ku dhiidi biyaha gala ilaa hadda taladeeya ka jarin laakiin hadda intun hadduu gurmaley oo karoorni meel biyo galay ma arag i- dhibaataysan hadda deeka nicmo ilaahay yaale baahadina mataal hadda laakiin hadda baahan dheer baa lee sheege ilaahay aaragana sii misgib habou hayt inteed ku bacdee cidii dhibaataysan hadda waa in gurmudahay way muraaysa in sheegohayna xaaween sheegan waa in gurmudahay way seedahay maamulka gurmudahay cido badana jarta gogolo langaday joodaryaal langaday xaafado tobanka xaafadoodka gurmuda idgubitiya daboolni un dhisni walbada cunugna haataa ka dhamiday xaafadun ish warkaas sheebta eh hadabol kasti dharkana haataa ka gubday lan aruuri marka waa dhibaato ay jar male wale arnoon in iska gurmudayn haweenka degmada baydhabo hoobeena eed iyada kaalan ku qaadi waay mamray maryahan nagada doobno dhimaatiraas sida maxamuudka u sheegay oo kale ini iniskooyaal ama association walaawun leeraa la suubiyey bilaanta iyo nagadan hormuudka qaaraan isku aruuriyaan lan meelka dhiban oo kale inay walantaraan sidii onogii xaafadan wada jir ka dhibaataysanaayo oo kale oo kansarka dhiyaha ilaahay naxariisa dhimadayaata gurmadka noocaas oo kale ini lamaada xaafadood iyo markaas nagadan dad inis dhow eed im xiriirsan oo bilaantana doora kala tala ergo بسم الله أنا تاس بلانتا إيه دي إذا دورن كلاتا ما يركوري تميل كما بكور هاي دواتو إنك أو حفظو كجر بلانتا ما يراي والأل والي دواتي كبرت ما يراي أو ملاي باها تان أسكفرون ككدي تان ديك بح كدي وي أغادو كورتي أو إذا حافظ يعني ما هنين قد بياسي أنا dhibaatadii meelo ku jirta amba de maamulka aan seenay mas-uun waa la isku gaadnay horta saas dadka leeyihin gurmadahay hataa way jirte mayrahay gabdho waalano una jidateedan mayrahay alkulistaalka minka meelo ku jida una wadnay barshiyo mayrahay sijayni meelo oo een la rawo dhaqaalinta mayrahay dadka waalan qaar hataa gabar hataa una gurin dhisna jirta oo mayrahay haysata unaga haysata lam una galanta haysata hamiingna mayrahay garaashe mayrahay alkulistaal ay kala bari jireen oo una suubini mayrahay intii waalana qaraangni hataa guri xaafado kumade mayrahays inuu qolo ku dhisnay tahtaad hadda ilaa hadda joogto jirta ani mayla la adiiti meeli jentarka jirta jandarka jirta la raay gabarta Etoobiyaanka en mayrahays way bas u banani hawsi ku wal badan oo noocyaalka sataa maamuin dadku dhaawac ma isbitaalka jiraan hataa una qaraaman soo banay jira qaar un madaxweyne midaas roog una ka seedaan aniga kubadda lagu fargalo Ha.
dhaawaca ka dhihi dhaawac ama di maamadan hataa naftee sokor qabtay meer dhaawac ka dhii gurmad dad hataa ilaa xamar jar ilaa cag intaas kumataal aan kuusni oo una mayrahay samata biinay jirta ilaahay samata biinta le idii id mayrahay dadka hata geeka deegaankan koonfur galbeed gaar ahaan gobolkan bay mayrahay mise degmadan roog dad mayrahay runta taabadin dad may waa in wala qabsadaan fadaaw dad may raayo inay us nabadgelyada nooc kasta oo iyada ata iyo may raayo is wal staakuleenta may raayo is diyaaran eewo een id id may raayo inka mahnagay tobanka gabdhood okay maadaama waktigan hana hoosgaliy way bafaday maryam iscaawinaada iyo inay bilaanto dhiib ku naqato ama kaalin kuwad ku gale dhinin oo inay naxariista iyo in isqaadimowka bulshada dhatiya kaalin kuwada ku galo hormuud ku nagata oo kale lama xaafadood oo inisgordaana bilaantiyoona isbaradaan danooyo layigna iskula shaqaysadaan si inis dhagalaan oo dhinin faylaanta inis dhagalaan oo kale markii aad taas oo kale aad aragda may dareen qof ahaan aad dareemo korto oo ini horumar la deeriyaa mise ini feedlan dhihi
may dareemo kora inay horumar wiil xoog la deeriya dareemo kora lianna mayb waa lama xaafadood na imeelsho degan iniskooyan kulanka meela kudhaladi may leeraa ini oo liska kaalmay qofta walaaliya qofta kale dhibaysan yeen kaalmay haddii may leeraa isa gabartan geeka may leeraa meelamaha ku bahaasee ini oo dhibadana meeli jiray oo balaanta la ogaado korto lankalan ogaado koro sida maamooyinka sheegeen oo kale balaanta oo gaajaysan oo dhibaataysan balaan jirin oo dhibaato haysata meelo may laraay lakuga caawiye sidii adda iskaalmayo ku imi naxariista iyadan faydhata balaantana may baho dhibaatooyinkaasaas camal iyo kusii ballaaran hooba aragta mar walba may baansugunta intiye walaa gibirto kale dhibaataysan ama balaanta xaafada roogan dhibaataysan iniyo ankahano durgin ku qaadaan sidii dhibaatadaasi iyo iyo haysata xanuunka si iyo xalli waayaan oo may ka kaalmay haayana sidii oo hadda nin sheegeen lacagihii iyo aruuriyaan ka kaalmay haaya xaafadahooba geeka xaafaduna gubuta leera may leeraay haniis gurmidaaya dadkan xaafadaas korya ninka kuweena ma aragna hanin gurmideen la leeyahay kan meelo may ku dhalday isbarasho ku dhaladaas naxariiso ku dhaladaas iskaalmeyo ku dhaladaas sideeba qofka muslimka ini oo la kaalmay ilaahay banin sheegi ee watacaawanuu cala albiri wataqwa wa ilaahi samafal iyo wanaag iyo ixsaan iska kaalmaysadaan walaa tatacaawanuu bilismi walcudwaan ee in iska kaalmaysaan dembi iyo xadgudub iyo gardara marka reed meelo wayba hooba kaalmo oo walaalnimee naxariisnimo ee kuhayta meelo walbadana lan ogaan yaa la ogaado doona marka kaalmooyinga lagu jeeysade okay ka hoob iyo maaragna hordhaan hataa kaalmadii oo walaashashal deedsanaaytan haata meelo taakuleenta ku xoogogaas gebagabadii hadeerni maamuraayay wali faday walkuyar sakan sakani inaana sii maamuraay barnaamijkii una geeka dhan hawadni doodahay intii una hawadni ilaa hata walaay kinkubahay adoo ninkoobas
haweenku bay horta iyadii iyad mayr raayos waysan ka maxnagay idaacadda mayr raayos warsan ummato oo mayr raayos soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeedna way lanaa sida may waa isdhexgalka bulshada in iska qooyo lahaytay sida mayr raayos may waa layna shaqay lahay maamulka jara layna shaqay lahay sacabnigan haddii un haween ana tabar yarna haween iyo caruur wax loo qabanaya leeyahay lanwalan obdaawan male laakiin iska talana mayra amnigan ka talana een barnaamijkan barnaamij qurux aan dhihi aragee macnaa maadaama dad badan dhegeysi ka jiraan ee waylana meel raayaysa een reer warsagna salaamantiin ummada soomaaliyeedna ee waylaha ilaahay meel raayaysa wadada toosagna gaati een wayna lahaa gabdho reer koonfur galbeed way lahaa maamulkiina shaqeeya gacmo is haysada xaquuqdiina meel raayaysa intii bishaar islaan ka siin banahay gacmo is qabsada waan dhaxsaas lahaa salaamu calaykum waraxmatullahi maxamed kelimadahan ka dambayta
Eh, barnaamijka maanta muxuu ahay eh, barnaamij aada iyo aada muhiim u ah xagga markaan fiirino eh, haweenka ayuu ahaa waxaan macnaha u- ku lafagurnay muxuu ahay eh, qaabka iyo muxuu ahay tusaalahaan isdhexgalka iyo markii la fiiriyo eh, si qurux badan ayaan macnaha eh, inta badan aan ugu qayb qaadanay eh, inteenna oo inugu horeyso maama muraayo iyo iyo muxuu ahay iyo maama xaawo iyo ustaadad eh, maryama iyo anugu ah maxamuud Ee, marka mu- muhiimadda waxaa waaye in haweenka is- macnaha isku xirnaadaan muxuu ahaa inta badan ee, maadaama ay yihiin muxuu ahaa dadka inta badan muxuu ahaa xagga caruurtii ayaga markii la fiiriyo dadka aadka u nugul muxuu ahaye ee, in ay ay macnaha isku xirnaadaan associationska iyo kulli aan ka soo hadalnay inay samaystaan marka intaas ayaan kusoo gabeynayaa bilahi towfiiq
ciidan mahadsanta maryamo gebagabada
أنا كذا قبيلة دارن كذا.
ما شاء الله كل برنامج كله هذا لاي برنامج إيه مهم إيه هاي أهمية له ودنا بلانتا كالنتي فقاعد ذاسي مجتمع مرك صفيلها عن ضوايا ما شاء الله الحمد لله إلهي مع الله إلهي أنت من سورة قلي لما بالله شيء لا لما تشاء مرك ما إلها ما موينك دذالين ee meen dardaarmay iniyo hanraafku walan obadan masaakintu walan obadan dadka oo derbi jiifka iyaalka ee me- maala yacni meeloan fadhiya naftateedii inii walan qobada ee iyo maamooyinka iyo ciyaasho ini la garab gala intii muslimiin walaalada dhibaataysan intii laku wargaba oo taakuleyntan iyo isku wargabo kanu la hooji saasa ka dardaarma fadi okay ma maxamed geba- geba- gebagabada hadalkan ka dambeya intu ku salaamay idaacadda warsan darjeed safaylanaya ka gari qorshada idin galabto may aan ka tari jarne haddii dad ku derbiya ciyaalkan fadhiyo karaama doolka dhammaayo walkasta isticmaalo jundi dhiyo degjarna intuuna aruurin xarun ka aruurin daragalkan haddeen haweenka degmada iyo gobolka saasafada oo ilaahay idinka toosay
ciidiidan mahadsantiin dhammaantiinsiin kuuma hadnaqaana sida fayle oo barnaamijkan ku qiib qaadateen barnaamijkiga geeka may baa ku ku hadalaanay inkastoo bandhiga haay laakiin dood oo ciidan doorka bilaantiyo ku leeyihiin isdhexgalka bulshada mayba oo la qiib qaadaya xaawo aadan axmed oo ku tirsan ururada haweenka degmada baydhabo maryan maxamed nuur oo yeena ee maclimad iyo weliba maxamuud cabdi maxamed oo maamulo ku ah ururka b w d o oo dhinihu mashaariicdan qaabilsan iyo weliba guddoomiyaha ururka haweenka gobolka baay muraayo ibraahim madeer inaan kuma hadnaqaana sida fayle ee barnaamijka ninkula qib qaaday aan noo darmaraysi la dareeriya dhiniga sanaadir may baa ingoogay cabdinaasir axmed mayow meynad inta barnaamijka kalamida ka kulma doonmibaasi ku tabaanaysaa si nabadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu